lacagta shilinka soomaaliga ayaa la hirgeliyey sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo kowdii waxaana si toosan loo qarameeyey sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii laba sano kadib markii laga xoroobay gumaystaha waxaana tan iyo xilligaasi ay soo martay herar kala duwan heese ahaatay waxay noqotay mid la dayacay kadib burburkii dowladda lacagta shilinka ayaa laga doorbiday lacaga qalaad taasi oo keentay in gobolada qaar aan laga isticmaalin oo ay kasii baxayso suuqada dalka balse jowhar waxay ka mid tahay meelaha ay weli ku dambayso isticmaalkeeda sida ay sheegeen qaar ka mid a ganacsatada magaaladaasi jowhar lacagta shilinka soomaaliga waa isticmaalkeeda jowhar maasha allah si wanaagsan ayaa loogu isticmaalaa laakiin gobolada qaar oo islamarkaas ah oo soomaaliya lagama isticmaalo laakiin sidii jowhar hadirtaan loogu isticmaalo gobolada uguma shaqayso wallaahi dadka maasha allah maadaama shilinkani oo yahay yani islamarkaas ah oo dadka qaar ayba diidan yihiin sida jaxjaax oo kaleentana ah ay soo miiraan balse laakiin dadka iskuwada mid ma ahan waa markii boqolkii sideean labaatan camal ee boqolkii sideean sideeanka way qaataan labaatan camal ee jaajaax ay soo celiyaan jaajaaxay soo celiyaan oo kaleentana waa ka farsameynaa laakiin wax isla markaas aaw shilinkan socomaa yani aaw midkaan mid soconaa ma ahan lacag fiican oo nadiif ilaa ilaa si cid nagu xujaysa maba jirta ilaan waxaaba waa dadka sidii islamarkaas ah aan kula macaamili karno oo kaleento ayaan islamarkaas ah aan kula macaamilnaa oo kaleento boqolkii labaatan wixii jaajaac oo kale oo aan ka farsamayn karno aan ka farsameynaa wixii aan ka farsamayni waanane islamarkaas ah lacagta badan oo kale soddonka milyan afartanka milyan kontonka milyan boqolka milyan sidaan wax aan dhexgelin karna amba islamarkaas ah lacagta badan aan ku bixinaa wixii islamarkaas ah soconi waayo jiray hadda maalmahan laakiin inkastoo e v c ee ka dan badatay shilinka soomaaliga si fiican ayaa u qadirnaa dadka magaalada ku noolna si fiican ayay u qiimeeyaan laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka soomaaliya ee si islamarkaasi aawa shilinkaani soomaaliya si ay noogu bedelaan amba shilin isla asaga amba u egoo kaleenta amba amba shilin ka bedelan oo kaleenta in boqolkii islamarkaas ah boqol inay noogu dadaalaan si islamarkaa aawa ee ummadda soomaaliyeed ee ugu shaqaystaan gobolada iyo gobolada iyo caasimada meel walbo yani islamarkaas shilinka soomaaliya isticmaalaysa si meel walba islamarkaasi aawa ee loogu qaato oo kaleento amba waddan walbo islamarkaas si ay ugu shaqayso oo kaleenta waxaan u baahnayn in islamarkaasi shilinkaani amba nala soo cusbanaysiiyo amba bangi islamarkaasi aawa oo shilinkaani lagu qubarisiini karo oo kaleento amba lagu gudayn karo oo kale islamarkaas amba nala soo jadiidini karo inaan nala soo jadiidsiiyo waan iskaga baahnayn dowladda taas ayaan ka codsan lahay nuur
marka gobolada qaarkood lacagta shilinka soomaaliga lagama isticmaalo marka gobolka anshabeellaha dhexe boqolkiiba boqol shilinka soomaaliga waa laga isticmaalaa alxamdulilah wax caqabad hadda aan aragnay oo shilinka soomaaliga lagu diidano ma aan arag marka alxamdulilah dadka dankeenna waa dad dan yar ah iskugu jira xoolo dhaqato beeraaley ganacsato marka alxamdulilah wax hadda culeys aan ka qabno ma jiraan yacni dadkana maamulkana asigana kuma cadaadiyo halaqaatale ma yidhaaho